shaacinta imtixaanka shahaadiga ee fasalada saddeedaad ee dugsiga dhexe iyo fasalada tumii lamaad ee dugsiga sare ee ardayda somalilan iyo welibaa ka dhawaaqday wasaaradda walbarashada iyo sayniska somalilan aana sii odiiray inka badan soddon iyo sideed kun oo arday dhammaan fasalada iyadoona hiringa tiro ku dhowa laba kun oo arday gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka somalilan daawuud axmed faarax ayaa ka dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dhowaan deegaanada maamulka somalilan lakagali iyo sida kaalmo lanshalgali iyo caqabadaha sanadkan ka jari qaadowka imtixaanka somalilan haddaan soo guud ahaan sanadkan tirada horta dalka imtixaanka gashay guud ahaan marka la isku daro dhexe iyo sare waa sideed iyo soddon kun toddoba boqol iyo labiyo toban arday tirada haddaba markaa iskuullada ayaynu kala saaraynaa dugsiga sare oo kale tirada dugsiyada sare ee imtixaanka u fadhiistay waxay ahayd boqol iyo lix iyo toddobaatan iskuul ayaa u fadhiistay waa iskuul ahaan oo tiradoodu dhan tahay wiilal iyo gabdho marka la isku daro shan iyo toban kun lix boqol sideed iyo siddeetan arday waa dugsigii sare halkaa inoogu dhammaaday tirada dugsiyada dhexe macnaha dugsiyada markaan sheegayo waa dhismihii inta iskuul ee loogu fadhiy ee imtixaanka eyrka gashay qaar baa dee aan imtixaan eyra soo gaadhin iskuullada qaar baan honfoor soo gaadhin waa intii soo gaadhay lix iyo lix boqol iyo sideed iyo toban iskuul baa looga fadhiistay imtixaanka dugsiga dhexe tirada ardayduna waxay fasalka sideedaad saddex iyo labaatan kun iyo afar iyo labaatan arday farsamada gacanta tirada dugsiyadu waa afar dugsi oo farsamo gacmeed ayaa imtixaanka ufadhi waa iskuullada technicalka ah afar dugsi ayaa u fadhiistay tirada ardayduna waxay laba boqol iyo sideed iyo afartan marka la eego wiilashiiyo gabdhaha sanadkan waxaad moodaa gabdhaha ayay saarnayd eshcala yacni xagga gabdhaha ayaa marka la eego ha waxbarashada runtii markii analyse lagu sameeyey sanadkan iyagaa wiilasha kaga wanaagsanaa markaan usoo kaxno gobolada gobolka awdal dugsiyada sare waxaa u fadhiistay kun sideed boqol iyo koob iyo lixdan waxa ka maqan oo keliya ardaydii aan iminka sheegaynay tiradoodu way ka maqan tahay waxaa baa waxaa baasay kun afar boqol sagaal iyo sagaashan arday waxaa halkii la rabay aan gaadhin saddex boqol iyo shan iyo konton arday percentage ahaan waxay noqonaysaa macnaha boqolkiiba sagaal iyo toban waxaana absan ahaa toddoba arday saddex boqol iyo shan iyo toban arday baa u fadhiistay saddex boqol iyo laba arday baa baasay halkii la rabay waxaan gaadhin saddex iyo toban arday oo u dhiganta four percent buuhoodle kuma jirto macnaha magaalada gudaheeda kama hadlimen gobolkii buuhoodle waxaa u fadhiistay lix iyo toban arday lix iyo toban kuba way gudbeen wax dhacay ma jirin wax maqnaano ma jirin daad madheedh saddex iyo konton arday baa u fadhiistay dugsiga sare saddex iyo konton kuba way gudbeen gabiley kun boqol iyo lix iyo sagaashan arday baa u fadhiistay waxaa gudbay kun boqol lix iyo siddeetan waxa waxaa halkii la rabay aan gaadhin lix oo u dhiganta one percent afarna way maqnaayeen waxaa halkaa inoogu dhammaaday ardaydii waxaana u muuqataa marka runta loo eego siduu sanadkan xaaladdu ahayd iyo siday yihiin aad bay u kala fiican tahay si wanaagsan bay ardaydu u dadaashay dadaal bayna soo kordhisay arrintii sanadkan iyo waxaan rajaynaa kuwan iminka soo socda hadduu ilaahaa idmo inay ka si fiicnaan doonaan